kulan ay isugu yimaadeen golaha baarlamaanka kenya ayaa ugu dambayntii xilka looga qaaday madaxweyne ku-xigeenka kenya rigathi kijaku ah oo in muddo ah uu khilaaf uu kala dhexeeyey madaxweynaha dalkaasi baarlamaanka ayaa si aqlabiyad ah u tuuray madaxweyne ku-xigeenka ah oo lagu soo eedeeyey musuq maasuq iyo in uu ixtiraami waayey madaxweynaha soo magacaabay ee william ruuto xildhibaan ayaa u codeeyey in xilka laga xayuubiyo madaxweyne ku-xigeenka rigathi ayaa inta la eryin ka hor waxa uu khudbad dheer u jeediyey golaha baarlamaanka isagoo iska fogeeyey eedan loo soo jeediyey kuwaas oo dhammaantooda laga hor akhriyey kalfadhiga golaha baarlamaanka taariikhda dalka kenya waxa ay noqonaysaa markii ugu horreysay ee madaxweyne ku-xigeen la eriyo maalintii axad ee toddobaadkan ayuu rigaathi warbaahinta u sheegay in uusan iscasilaynin oo uu dagaalamayo lamana oga sida uu ku aqbali doono kalsoonida uu ka waayay golaha shacabka baarlamaanka kenya khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ayaa sababay in ay isku dhacaan taageerayaasha ninka la eriyey iyo ciidamada booliska waxaana rigathi kijakuwa lagu eedeeyey in uu ka dambeeyey uu horinayey banaanbaxyo ka dhan ah dowladda kuwaasi oo ruxay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya rajada keliya ee madaxweynaha ku-xigeenka u muuqata ayaa ah aqalka sanadka oo ugu dambayntii uu mari doono waxaana uu u baahan yahay ugu yaraan saddex iyo labaatan senatar inay diidaan oo ay ka hor yimaadaan mooshinka si uu xilka u sii hayo